Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimo Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xasan Macali Maxamuud ayaa ku qaybgeliya kulanya qabanqaabadiya madala baraaruga bulshada gobolka Banaadir kulankiya weliba uusa ka dhigayaa magaalada muqdisho iyo weliba diiradda laga saaray wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada ee arrimo nabadgelyada iyo horumarka iyadoona ku qeyb galeen qeybo shil duwan ee bulshada ka dhaqanka gobolka banaadir waxaana ku mid ah aqoon-yahanadii iyo mas-uuliyiintii madalaasiga bulshada iyo kulanka dhiniga kiisho siwiinyo handhawaayanga doorashadaasi bulshada lanku wacyigeliya arrimo iyo horumarka degmooyinka in lala shaqeeyo loo yimaado wacyigelin la hormariyo registration qof kasta meeshay rabta hadday ka gasho qofka hal cod ou leeyahay halkii socod meeshuu ka soo daysan karaa marka bulshada soomaaliyeed waxay u qaybsan tahay dad ah dowladda oo saddexdeeda tiir ay ka dhisan yihiin iyo bulshada rayidka bulshada rayidka waa inta ka soo harta aan qoro qaadan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed banaadir midda ka bilaabanayso inay tusaale u noqoto doorashada weyn saas daraaddeed ha laga fikiro meedyahana ha la geliyo wacyigelin qofka soomaaliyeed meeshor haddaan aniga inta ka baxon hurwaay ka soo qaata registrationka meeshaan rabaan ka boodi karaa xisbigaan rabaan u boodi karaa codkaan ogaada codkiina dhiibta in rajo badan waxay ka sugaayeen oo ah doorashooyin ogolo deegaan inay helaan inaad moodid hadda in sidii rajada u ahayd si la mida inaysan u helin oo aad moodid in mataqaanaa qaabka u soconayaan doorashooyinkii loogu talagalay in golayaasha deegaanka laga qabo inaysan ba mataqaanaa dadka degaanka aysan danaynaynin marka si taa looga baxo qaladka jirana loo saxo waxaan runtii baraarujinahaa dadka maamulka gobolka banaadir inuu indhaha u kala furo una soo istaago qaabka ugu habboon ee doorashooyin gobolka banaadir ku dhici karaan gudoomiyaha ururka baraaruga bulshada gobolka banaadir saciida nabadoonga ayaa shacabka ka dhiirigeliya qaadowka kaarka oodbixinta mar dhow insha allahu hoolkan aad u jeeddaan iyo wejiyadiina isbeddelka ka muuqda oo aan filayo toban sano ka hor iyo maanta haddii ficilka dadka xamar jooga siday u ekaayeen waa qiyaasi kartaan taasina waxay ku timid dowladnimaday ku timid dowladnimada inaan xoojinno oo ay hore u sii socoto waa waajib kulligeen la wada saaran ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macali maxamuud ayaa bogaadiya kaalinta muuqata oo shacabka caasimada muqdisho ku qaadayana isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo coda usocona xusiya muhiimada yeelata in la xoojiya doorka bulshada kuka-eedan ammaanka wadajirka iyo hirgelinta dimuqraadiga soomaaliya oo banaadir bulshada la yidhaahdo waa hadda baraarug isku tilmaantay inay is abaabusho muhiim waayo maxay isku abaabuleen marka wixii lagu yaqaanay ay isku abaabulaysaa maxaa lagu yaqaanay banaadir marka boqolaal sano banaadir maxaa lagu yaqaanay xadaaraddaas ay sheegeen ilbaxnimada meeshaa ku qoran ayaa lagu yaqaanay dhaqanka nabadda ayaa lagu yaqaanay marka bulshada banaadir inay is abaabusho oo banaadirhaan isku abaabusho waa loo baahnaa waa soo daaday